weliba maalmo kooban oo higtay ah munaasabadda ciidul adxa oo kumanaan xoolo sheelgedisan la gooryowa maadaama ay ku mid taa walyaabo muslimiinta intii oo awooda laku waajib yeeli si oon ku faa'iidaystaan bulshada danyarta ee ku nool dhammaan gobolada dalka balse weliba jirtay dhibaatooyin badan oo ku dhalida waa gooryoowka xoolahaas tirada badan oo ku mid ita nadaafad darada dhibaatada ka ee dadka iyo deegaanka maadaama xoolo la gooryowa maqaarka madaga iyo inta kale dadkiyo aamana dhaxdhikow wadooyinka iyo boholo haddaba meeta awaamiirta waaxda dowladda hoose ee degmada baydhabo ayaa ku saartay gooryowka xoolo maalmo ciidul adxiga agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada baydhaba cabshir cali xuseen oo la hadalay warbaahinta iyo weliba usahsaaray go-aano la ku horseedow in xoolahaas la gooryow iyo dhibaatanka nagana dadkiyo deegaanka agaasimaha iyo weliba sidoo kale u saafaray indiray dadka xoolo gooryow iyo dadka markaasi longooryow iyo bulshada intii kaleba si lan ilaali nadaafadda deegaanka iyo badqabka bulshada magaalada baydhabo dowladda hoose ee degmada baydhabo meeba amarka biyaas ee dhammaan hay-adaha shirkadaha shakhsiyaadka qof kasta ka howlan gooryowka xoolaha nool ee maalmahan iyo aadan ciidul cadaxa intiioo si degdeg ahna iska diiwaangeliyaan dowladda hoose ee degmada baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka faydhoorka si lan ilaali guud ahaan nadaafad xumida ayaa ku dhalada karta gowraca xoolaha nool islamarkaasna iyo sabab karta cudurada faafa sidoo kale waaxda caafimaadka iyo faydhoorka yaa kormeero doonta goobaha laka sameeyo mise ama laku gooryo xoolaha nool islamarkaasna iyo dadka aan ka qiibi doonaan si maaragtay bulshada markaasi landeersi si la mid ah maalmaha haddii hani aadan dadka oo ka howlan gooryowka xoolagaasi mayn sheeganaha lankasta intii maaragtay nadaafadda iyo isu ilaali guud ahaan badqabka bulshada ilaan mee ognaha carafooyinkii hadda lahadhaafi oo kale ma jirtay siyaabo badan oo xoola markii xarunto laha goori oo kale dadka bulshada lahasi neefka keliya laha goori lanka neef oo iswada lahasi wadada markii sameelo shaanadana meel keliya kumilago alooladii iyo madagii iyo lugaagi iyo magaarkii wadadanka taba magaalada markaasi iyo sababta meel kasta intii hawada urta lan kastoo shirkad kastoo mise kambani walba mise shaqsi walba meban sheeganahe wala miilaada xaruntadan astayti taasoo yakii kormeeri doon dowladda hoose ee degmada baydhabo intii handhaafna dadka may diida intii wallan qiibi laakiin xoola may baan sheegana dadka may baan sheegana intiyo meelo hoob laku goori lakamilaga dadka hilibka la sii hilibka markaasi mayn isticmaalo korana intiyo karsan laakiin hoob neef oo iswada la sii magaarka banaanka laku tuuray madag banaanka laku tuuray lugaay banaanka laku tuuray haanis may sabo doonana guud ahaan intii deegaanka iyo iyo uryan sidoo kale ma kadhalada koraan ahaa cudurada faafa iyo kadhalada koraan ooyo koog eeta sida shawambiyoodka oo kale yaa yaa kadhalada korta sababto ee nadaafad xumida iyo qeybkanaadaasa bulshadana caafimaad iyo makajarta tan deegaankana maaragtay bilicdii magaaladana makajarta marka lankasta maan sheeganahay intii maaragtay la ilaaliyaan deegaanka isla markaasna iyo iyo haska diiwaan geliyaan sida aan dhaqsiga badan dowladda hoose ee degmada baydhabo bulshada ku nool magaalada baydhabo yoona intii kaalintii hoggaadaan dadkan kambaniyada ah hooba iyo howlo sheenaan maalmadaas sideedaas maalin mise afartaas maalin lankasta micnaha ujeed iyo meyb waa intiyo howlagaasi dadka deersiyaan laakiin ujeedadii meye magaaladan intii qurux badnaata intii maaragtay nadaafadii hagaagsanaata intii caafimaad iyo maaragtay sare lanqaada sababtoo eh magaalada dadka ku noolaa leh dadka deganaa maaragtay markaasta ahmid iyo qaadaayaan famiil walba qoys walba ama xaafad kasta ma baan sheeganahe intiyo qeybka nagadan ilaalinta deegaanka islamarkaas iyo qeyb ankahaana intii magaaladan laku hogaami nadaafad xumo sanad kasta markii la deeray munaasabadda ciidul adxa iyo weliba la gooriyay kumanaan xole iyadoona ku dhaladayana nadaafad daro oon ku horeyta in laka arag wadooyinka iyo boholo oo la hadhikow xologaasi oo si munaasab ahayn dadka iyo handhikaayana taasna iyo dhibaato keeta dadka iyo deegaankaba